waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
dagaal xoogan oo socday saacado fara badan ayaa deegaanka beryare ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxa uu ku dhex maray ciidamada xoogga dalka gaar ahaan gutada gorgor iyo dagaalamayaasha al-shabaab kadib weerar xoogan oo ciidanka al-shabaab ay ku soo qaadeen saldhig ay ciidamada gorgor ku lahaayeen deegaankaas hase yeeshee la sheegay in ciidamadu ay ka war heleen islamarkaana ay ka hortageen dagaalkan oo qarxay waa berigii salaada subax ayaa soo gaaray barqadii iyagoona ciidanka gorgor ee ku sugnaa saldhig ay kala wareegeen ciidanka admis halkaasoo uu dagaalku ka bilowday waxaana laysku adeegsaday qoryaha fudfudud iyo hoobiyaal halkaasoo ay ka dhasheen khasaare aad u fara badan oo soo kala gaaray labada dhinac waxaana dadka dagaalkaasi uga geeriyooday dhinaca dowladda ku jira taliyihii ugu sareeyey militariga ee ku sugan beryere oo lagu magacaabi jiray cabdisalaan jaamac iyo askar kale taliska ciidanka xoogga dalka ayaa ka warbixiyey dagaalka ka dhacay duleedka deegaanka beryere ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo sida la sheegay lagu dilay xubno aad u fara badan oo ka tirsan xarakada shabaab afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ciidanka xoogga dalka soomaaliya sheekh abuukar maxamed xasan oo ku sugan shabeellaha hoose ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen ciidamo fara badan oo dhanka al-shabaab ka tirsan maanta waxaan rabnaa inaan ka warbixinno howlgal barakaysan oo saaka ka dhacay deegaano hoos yimaado beryere ee gobolka shabeellada hoose deegaan lagu magacaabo shaam gare oo qiyaastii dhowr iyo toban kilomitr u jiro degmada deegaanka beryre ee hoostago degmada owdheegle ee shabeelada hoose ayaa ciidanka kumaandoosta gorgor oo sida gaarka u tababaran ayaa waxay sameeyeen howlgal sifeen ah oo lagu sifeynaya gobolka shabeellada hoose waxay ku burburiyeen fadhiisimo ay ku lahaayeen khawaarijta al-shabaab deegaanadaas ay ku dhuumaalaysanayeen halkaasna waxaa lagu gaarsiiyey jab weyn afayeenka xooga ma uusan sheegin tirada rasmiga ah ee dagaalkaasi looga dilay xarakada shabaab iyo sidoo kale tirada dhankoodii ka geeriyootay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay in geesiyaashii ka shahiiday sida uu yidhi dhanka ciidanka xooga dalka ay xaqiijiyeen mid ka mida labadii hadaf ee qofka soomaaliga ihi ku waajibay sida uu yidhi
falil alxamd walmina sidaasoo kale waxaan ayagana tacsi u diraynaa oo ugu tacsiyinaynaa oo ugu bishaaraynaynaa shahaadada ilaahay ha ka aqbalo dhammaan raggii shahaadada ka qaatay hadafka loo dagaalamaya wuxuu yahay ima nasr waa ima shahaada in la guulaysto oo dalku nabad aan ku raaxaysanno iyo inuu qofka soo sharaf leh oo gob ah dalkiisa ku noolaado labadaas kaliya ayay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaankaba ay u halgamaan iyo dhammaan ciidamada qalabka sida marka waxaan leenahay waa la guulaystay cadowgana waa la jebiyey cadaad ilaahay sidaasoo kale waxaan ugu bishaaraynaynaa dadka ku nool gobolka shabeellada hoose oo aan maalmahan ku sugnayn in howlgallo ballaaran oo barakaysan oo sifeen ah oo gobolka ka socdo shabeellada hoose oo ay hurmuud u yihiin ciidamada qalabka sida qaybado kala duwan iyo madaxda qaranka iyo kuwa isteedka waxaad la dagaalantaan qof kastoo nabaddiina ka horjeedo oo barwaaqadan iyo halka aan joogno beerahan quruxda badan leh in aan si nabad ah lagu beeran qofka ka shaqaynayo inaad la dagaalantaan oo naftaan tiinaan oo qofka la dagaalama la dagaalantaan oo maalkiina cid la dagaalamaysa la dagaalantaan ayay diinteennana faraysaa caqliyaddeennana ayna faraysaa aadaan umahadsantihiin waxaan ugu bishaaraynaynaa marka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guud ahaan waxaan leenahay howlgallada kala duwan oo ay ka socdo deegaanada soomaalida ay degan tahay sidaan ayuu u socon doonaa ama waa guulaysanaynaa asaan dalkeenu nabada ku noolaanaynaa ama shahaada qaadanayna ma jirto faahfaahin madax bannaan ee ku aadan tirada khasaaraha soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalku dhex maray hase yeeshee waxaa la xaqiijiyey in dagaalkaasi uu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu xooga badnaa islamarkaana ugu saacadaha badnaa ee dhex mara labada dhinac iyadoo in ka badan ilaa iyo toban ruux oo ka tirsan dadka deegaanka oo dhaawacyo kala duwan iyagu qaba lasoo gaarsiiyey cisbitaalada magaalada muqdisho si loogu dabiibo dhanka kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal ibraahim sheekh muxidiin oo guddoominayay shir muhiim ah oo ay yeesheen qeybaha kala duwan ee saraakiisha xoogga dalka soomaaliya ayaa looga hadlay dagaalka ka dhanka xarakada shabaab iyadoo laga duulayo ayaa la yidhi xoojinta amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ahaa dardargelinta dagaalka ka dhanka xarakada shabaab ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeyegaas ibraahim sheekh muxidiin waxa uu kulan la qaatay dhammaanba hogaanka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya sidoo kale waxaa kulankan kadib la faray dhammaanba hogaanada ciidanka xoogga dalka hoggaan weliba inuu kordhiyo shaqadiisii lagana doonayo inuu diyaar u noqdo waajibaad qaran oo rasmi ihi ayaa la yidhi waxaanu taliska ciidanka xoogga dalka ku soo kordhinay talisyo iyo hoggaan cusub waxaana laga doonayaa inay qayb weyn ka qaataan qorshaha socda ee ku saabsan dagaalka argagixisada dhismaha ciidanka taakulaynta iyo sare uqaadista tayada ciidamada xoogga dalka soomaaliya soomaaliya ayaa lagu yidhi qoraalkaasi qorshaha ayaa ah in mar kale dib boorka looga jafo ciidamada xoogga dalka soomaaliya si ay u qaadaan duulaan culus oo ka dhana xarakada shabaab oo wejigai koowaad ee dagaalkaasi dhulaadu fara badan loogala wareegay kadib weeraro ay ku qaadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidanka loogu yeeray macwiisley waxaana dowladda soomaaliya iminka isu diyaarinaysaa inay la wareegto marka loo eego guud ahaanba amnigeedii marka ay baxaan ciidanka howlgalka admis oo la sheegay in si tartiib tartiibah uga baxayaan guud ahaanba dalka soomaaliya dhanka kale shir looga hadlayey horumarinta iyo xoojinta wax soo saarka beeraha iyo bandhigga beeraha ee galmudug ayaa waxa uu ka furmay magaalada dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka galmudug shirkan ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha galmudug wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirada wasaaradaha beeraha ee maamulada dalka xildhibaano iyo martisharaf kale waxaana looga dooday sida ugu habboon ee lagu horumarin karo wax soo saarka beeraha dalka maadaama beeruhu ay kaalinta hore kaga jiraan khayraadka uu alle ku manaystay dalka soomaaliya ugu horeyntii waxaa shirkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha ee maamulka galmudug axmed nuur xaaji cismaan madaxweyne waxaanala joogay wasiirkii beeraha iyo tiimkiisa oo u yimi runtii mideynta istaraatiijiyadda dowlad goboleedyada iyo in kor loo qaado wax soo saarka beeralayda galmudug mudane madaxweyne muddadii aan joognay waxaan booqasho ku tagnay beero iyo waxaan la kulannay iskaashatooyinka iyo weliba istaag hoobdariska marka sidaas aawadeed anoo ka faadaysanaya fursaddan waxaan rabaa runtii iskaashatooyinka beeraleyda galmudug iyagaa dadaalay inta ay dowladda la qabatay waa wax kooban laakiin iyagaa xoogooda geliyay waxaan rabaa hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya wax soo saarka ama beeraha in ay kuwa waxaa jira aan weli wasaaradihii lasoo xiriirin waxayna sababtaa in ay dhacdo oo ballaabin qofna saddex jeer wax uu helo qofna uusan wax helin wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa geestiisii ka codsaday madaxda galmudug inay dhiirigeliyaan tacbashada beeraha ee deegaanadaasi ugu dambayntii madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in bulsho badan oo soomaaliyeed aysan aaminsanayn in galmudug aysan lahayn dhulbeereed isagoona carabka ku dhejiyey inay leedahay galmudug caro ku wanaagsan beerashada waxaana uu ka codsaday heedaha kala duwan in ay dardar geliyaan mashaariicdii horumarinta ee dhanka beeraha dad dadka soomaaliyeed qaarkood waxay aaminsan yihiin galmudug inaysan ahayn dhulbeereed ama wax soo saar lahayn fakerkaasi sax maaha maanta waa lasoo bandhigay weliba si deg dega iyadoo ahaa lasoo bandhigay dhammaan halkaas qudaarta maanta lagu soo bandhigay waay waxaa soo saartay ka soo baxaa galmudug galmudugna waa dhulbeereed leh caro iyo dhul ku wanaagsan tacbashada iyo wax soo saarka mana jirto halkaa hadda wax aan oolin oo ka soo baxa beer oo aan galmudug ka soo baxeen ma jiraan keliya waxay kaloo leedahay biyo mareenno iyo roobabka looga faa'idaysan karo biyaha la qaban karo oo beerashadii loo isticmaali karo oo xoolihii loo isticmaali karo oo baahiyaha biyaha o dhan loo isticmaali karo sidoo kale qaabkan hadda ceelasha in wax lagu waraabiyo ah isaguna hadda wuxuu noqday mid ka bilaaban oon rajeynaya ceelashana waa lasoo dhinacooda awal baahida oon waxaa loo isticmaali jiray xoolaha iyo dadke hadda dee tacbashadana qayb bay ka noqon doonaan hadii laa yihahdo marka galmudug waa dhul sidaas ah oo beer tacbashada iyo beeraha ku fiican oo ku habboon saaxiibada beesha caalamka waxaan si gaara ugu baaqayaa in la dedejiyo mashaariicda muddada jiitanka ama gaabiska ku jiro ee xaggiina jirta iyagana waxaan leenahay hal la dedejiyo oo waktiga dheer ee meeshaas ku dhumaya ha laga daayo si dhaqso looga faa'iidaysto in la dedejiyaan idinkana idin ka dalbanaynaa oo rabnaa in hawshaas wasiir laga shaqeeyo oo laga laga howlgalo waxaan ognahay mashaariicda qaarkood inay muddo ku jiraan muddo inay ku jiraan xakad ku jiraan oo bibelinka ku jiraan oo aynan taana garanayn sababta kalifi karta in sidaas wax u dhacaan
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali